wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada galmudug ayaa magaalada dhoosmar badaa furtay tababar loo qabtay shaqaalaha caafimaadka kaasoo ku saabsanaa hooyada iyo dhallaanka tababarkan ayaa diirada saraya daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyadoo loo adeegsanayo habka casriga loo yaqaana kangaruu tababarkan socodana muddo asbuuca ayaa waxaa ka faa'iideysan doona soddon xirfadlayaasha caafimaadda kuwaasoo laga kala keenay degmooyinka hoosta galmudug ujeedka tababarkan ayaa in kor loo qaado aqoonta xirfadaha caafimaad shaqaalaha caafimaadka si hufnaan ay ugu adeegaan hooyada iyo dhallaanka taasoo meesha ka saareysa dhimashada iyo sidoo kale daryeelaanta soo wajahda ilmaha marka ay dhashaan agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa sheegay in tababarkan uu qayb weyn ka yahay sidii kor loogu qaadi lahaa daryeelka hooyada dhallaanka waxaa laga hadlayay dhimashada dhallaanka hadduu yahay kuwa infantiga ahoo labada sano ka yar hadduu yahay midka shanta sano ka yar hadduu yahay midka dhashay intaba dhimashadu meelaha ugu badan ee ku jirtaa soomaaliya hooyada sidoo kale waxyaalo badanoo marka waxaa jira dhimasho badan oo u dhacda waxaan u baahnayn inaan isbitaal weyn helno waxaan u baahnayn inaan qalab weyn helno waxaan u baahnayn in aan daawooyin horumarsan aan helno oo gacmaheenna ku jira sidaas darteed fikirkan fikir lasoo bilaabay xilli hore oo dalal badan ka soo faa'iidaysteen ayna ka keeneen natiijo la taaban kara waaye laabta ama dhabta hooyada inay geliso caruurta miisaankoodu yaryahay ayagoo miisaankoodu yaryahayn dhashay kuwa xilligoodii ka hor oo ayagoo bilahoodii aan la gaarin dhashay kuwaas keliya maahane kuwo badanoo nafaqadarro qaba oo la keeno isbitaallada waxay dhintaan habeenku markuu saddexu dhig laba gudubto sagaal saac siddeed saac toban saac xilliga qababuhu soo dhaco hooyaduna hurudo beebigiyo nafaqadarro qabana meel la dhigo xilligaasay carruurta inta badan dhintaan madaxa caafimaadka haydi musef ee deegaanada galmudug iyo sidoo kale agaasimaha waaxda caafimaadka carruurta ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk dhankooda sheegay in ay ka faa'iideystaan tababarayaasha casharada lasii doona inay gaarsiiyaan meelaha ay ka shaqeeyaan si ay uga adeegaan bulshada iyo sidoo kale qaybta hooyada iyo dhallaanka dhammaantiin dadka halkaan jooga dhakhaatiir aad tihiin nerses midwibery intaa iskugu jirtaan oo kala duwan oo dhan waxa halkaan ka qaadaan haddee mas-uuliyadda idiin saaran maxaa waaye inaa facility-ga aad gaarsiisaan micnaheedu ma aha inay adinka bes idinku ekaato laakiin tiimka kale xarumaha ka shaqeynaya inaa gaarsiisaan maybe inaa xarumahaas beridaa ka tagtaan maybe inaa fasax gashaan waxyaabo badanaa laga yaabaa maarta inay yimaadaan laakiin mas-uuliyadda waxay tahay inaa qayb ka mid ah cilmiga aad gaarsiisaan maaragtay facility levelka wax ugu muhiimsan yihiin maanta halkaan aad wada joogtiin saydaad ku socotaa facility aqoonta maanta aad ka heshay waxaa lagaa rabaa inaad sii transgaraysid haddii transfigarayn nafteeda waa canan badan yeelinaysa sax weli waxaa laga rabaa dal mas-uuliyad oo alla ka cabsi badan inaad ku jirtid maanta waxaan xalinayna waa waa ubad soomaaliyeed oo u baahan in loo wada oo dhexda loo wada xirto si dhibaatada maanta oo wadan ka jirta oo loogu sameeya yacni dhigline xoogla ama hoos u dhac wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ka hulansay loo hormari lahaa adeegyada loo gaarsiinaya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug